maxamed xaadir nuur oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaalida ayaa waxa uu eedeemo culus u jeediyey madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh waxa uu sheegay in markii uu xasan sheekh qabtay xilka uu dagaal adag la galay dadka masaakiinta ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho kuwaas oo uu ka barakiciyey guryahooda sidoo kalena uu iibsaday xarumaha caafimaadka waxa uu geesta kale ku eedeeyey in iminka uu colaado ka abuurayo qaybo ka mid ah gobollada dalka haddaba waa kan isaga oo la hadlay warbaahinta siyaasigan waxaad og tahay markii dowladdaani xamarkii dagaalkii ugu adkaa waxay la gashay dadkii qaxootiga ahaa oo magaalada deganaaya oo masaakiinta la barkaciyey waxaa la baabiyey wax kastoo dadku isku haynaysay waxaa la dumiyey wax kastoo qiyamka qofka biniaadanka adkeynaya waxaa la iibsaday isbitaaladii iskuulladii wax la reebay oo gooniya ma jiraan marka hadda waxaa la baabinaya meelihii nabadda ahaa sida halkaas ay ka muuqato meelo badanna waxa waaye siyaabahan saxayna loo maamulay waxaasoo dhan marka aragto dee meesha waxaa ka muuqanayo in hogaamiye taariikhda si xun u geli doono in uu soomaaliya xasan sheekh waqtigiisu noqon doono asagana uu geli doono diiwaan ah in xilligii ugu xumaay soomaaliya soo marto shan labaatankii sano dowladaha soomaaliya dhisay inuu noqon doono ayay noqon doontaa wax oo oo maaragtay xasuus reeb fiicana ma jiri doono marka laga reebo xasuus oo negative ah xasan guguurte ayaa noqday madaxweynihii horseeday dhac burbur guryo boob